raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kalaatay oban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu hawadeedii ka leenahay akhyaartana dhegaysataa ay caawa ah waa axad isniin ayaa soo gelaysaa taariikhduna waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha juun sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan oo caawa idinkugu soo gudban doono barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidmo waxaa ka mid noqon doono ciidamada ammaanka dowladda federaalka ee soomaaliya oo caawa xiray inta badan waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iyo munaasabadda lagu dabaaldegayo toddobaadka xuriyadda oo caawa ka bilaabanayo oo ka socota caawa magaalad oo caawa bilaabanayo oo ka socota magaalada muqdisho hadda waxaan idiin soo gudbin doonaa munaasabadan oo ka dhaceysa xarunta dowladda hoose ee xamar islamarkaana ay ka qeybgalayaan mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya khudbadaha halkaasi laga jeediyey iyo waxaan idila wadaagi doonaa munaasabadan maalmaha xuriyadda qaar ka mid ah shacabweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed oo ka hadlay dareenkooda ku aadan toddobaadka xuriyadda sidoo kale caawa waxaabaan idinkugu soo gudbin doona barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidmo waxaa ka mid ah guddoomiyaha cusub ee maamulka gobolka hiiraan oo maanta guddoomiyey kulan lagaga hadlayo amniga gobolka degniinna ka soo saaray fariimo ay hore u soo saareen fariin uu hore u soo saaray guddoomiyihii hore ee gobolka cali jeeto cusmaan haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan oo maanta si kulul kaga hadlay xaaladaha amni ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo guud ahaan gobolka sidoo kale ka hadlay wejiga labaad ee dagaalka ka dhana shabaab caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa sila mida waxaan idila wadaagi doonaa isla guddoomiyihii xilka laga qaaday ee gobolka hiiraan oo maanta isaguna si adag kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin xaaladda magaalada beledweyne kadib markii munaasabad kooban oo ka dhacday magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan uu isugu doortay madaxweynaha maamul uu ku sheegay hiiraan state haddaba caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa cali jeeto cusmaan oo isaguna arrimahaasi ka hadlaya tiro hobiyaala maanta waxay ku dhaceen garoonka diyaaradaha dancad ee magaalada muqdisho iyadoo taliska ciidanka booliiska soomaaliyana uu sheegay inuu gacanta ku soo dhigay raggii ku lug lahaa arrinkaasi sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey dagaalo maanta mar kale kaga dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool una dhexeeya militariga somalilan iyo ciidamada deegaanka dagaaladaas maanta dib kaga qaraxay magaalada laascaanoodna faahfaahinaa ayaan idinkaga heenaa qodobadaasi waxay nagu soo kornay intaynu caawa ku guda jirno wareegga wararka dalsan ayaad kaga boga doontaan barnaamijkeenna farsamadu waa cabdiwahaab cabdiqaadir mar kale dhegaystayaal kusoo dhowaada wareegga wararka dalsan
warkaalkaala kaala kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
Thank you.
wadaag dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan mawjada hirka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megaartis efemkaas way naga maqli karaan dhegaystayaashiina ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobollada kale efemku uu gaaro meel walba oo aad joogtaan waxaanu idin leenahay saaxiibayaal habeen wacan oo wanaagsan qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka ayaanu caawa u gudageli doonaa wararkeenna waxaan ku bilaabi doonaa wararkii ugu dambeeyey ciidamada ammaanka oo caawa xidhay waddooyin wa- markaasi muhiim ah oo magaalada muqdisho ee ka mid ah iyada oo ay socoto diyaargarowgii ugu dambeeyey munaasabadda toddobaadka xorriyadda oo xarunta dowladda hoose ee xamar caawa ka dhacayso caawa oo ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka juun islamarkaasina marka ay goorsheegtadu dul istaagto xilliga markaasi geeska afrika labiyo tobanka saqda dhexe ama lix saac oo habeennimo qofba sida uu u garanayo ayaa eh, markaasi la filayaa in calanka eh, markaasi jamhuuriyadda soomaaliyeed la saaro aqalka dowladda hoose ee xamar waxaana iyadoo oo ay sa- sidaasi ay tahay oo toddobaadka xorriyadda munaasabad lagu dabaaldegaya caawa magaalada muqdisho ay ka dhaceyso dhinaca kale waddooyinka waaweyn ayaa xiran iyadoo dad badan la arkayo iyaga oo lugeynayo jidadka waaweyn ee magaalada muqdisho ciidamada amniga ayaa xiray isgoosyo markaasi ka mid a kuwa ku hareereysan madaxtooyada soomaaliya sida isgooska ee ay ka mid yihiin isgoosyada xiran isgooska jardiinka isgooska siinaay aagga taalada darjirka daahsoon ee oo ay ciidamada ammaanku iyaguna ay xireen jegbointiyo badanna lasoo dhigay meelo ka mid a magaalada muqdisho isgooska juba ayaa sidoo kale ka mid a meelaha oo ay ciidamada ammaanka ay jegbointiyada ee caawa ay dhigteen wadada makaal mukarama ayaa xiran meelo badan oo caasimadda ayay ciidamada ammaanka caawa xireen kuwaasi oo eh, xaqiijinaya amniga munaasabad weyn oo- oo xilliganba ee ka socoto magaalada muqdisho islamarkaasina ah ay ka qaybgalayaan mas-uuliyiinta ugu sareysa dalka oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiin kale oo uu qeyb uu ka yahay sida qorshuhu yahay ra-iisul wasaare xamza qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale munaasabadan waxay ku soo aadaysaa iyadoo dowladda federaalka ee soomaaliya horumar ay ka sameysay dagaalka ka dhana al-shabaab intaynu barnaamijkan ku guda jirno waxaan idiin soo gudbin doonaa nuxurka khudbadaha laga jeediyey munaasabadaas hase yeeshee waxaan idin maqashiinaynaa qaar ka mid ah shacabweynaha soomaaliyeed oo eh, u diyaar garoobaya toddobaadka xorriyadda oo maanta dalsan la hadlay kana hadlay dareenkooda toddobaadka xorriyadda
magacayga waa cismaan maxamed xasan waxaan ka imid waddanka norway waxay ii tahay farxad weyn inaan afar iyo to- afar iyo soddon sano kadib aan kula ceedo ummadda soomaaliyeed Ee, wax- farxad aan la soo koobi karin iyo wax aan qiyaasin karin ayaa halkaa maanta iiga muuqdo hadda laga qabo dibadda dadka ay joogo iyo markaad bulshada halkaan joogto farxadda ka muuqata iyo dowladnimada iyo hanaqaadkeeda aad aragto runtii waa wax kaafi kala dheeri waxaan u wada rajeynaa ummadda soomaaliyeed in ilaahay nabadgeli siiyo kuwa bannaanka joogan ay farxaddan oo maanta aan dareemaan ayagana nasiib u yeeshaan inay sida dareen ahaan bal maxaa ka- maxaa dareemaysay maadaama dhallinyaro gabdho wiilal carruur ay halkan joogaan dibadda markaad ku sugneed fikir nucee baa ka haysatay soomaaliya soddon iyo afar sano kadib Ee, fikirkan soomaali ka haysta meel aan nabadgeli ka jirin meel aysan nolol ka jirin meel ay wax walba adag yihiin laakiin markii qofku uu yimaado waaqiciga wuu ka duwan yahay sidaas waxaad dareemaysaa farxad especial marka aad joogto juun waxay ula mid tahay maalmaha xorriyadda waxaana dareemi karo qof qurbo ku nool oo waddankiisa yimid ee, lana qaybsanayo farxaddaas waayo markaan waddamada qurbaha aan joogno oo aan aragno in ay farxadaha waddankooda iyo ciidooda ay qaadanayaan anigana aan waddankeena burbur oo ka jiro marka maanta waxaan dhihi karaa waxaan anigoo ka wakiila dhammaan bulshada sideedu kala dareenkayga qa- kala qabto inaan idinka- anigoo idinka wakiil ah juun iyo kowda luulyo aan ugu soo qaybgala daljidka daanosoon oo gadaasheeda ah ee xaafaddaas oo shabeelle ahaa jirtay iskool yaasiin cusmaan ee xaafadii meelihii la kasi jiray dhammaantood marka waxaan leenahay guulaysta dhallinyarada u beer adeegatay ee qurx joogta ah ee waddanka inaad halkaan soo gaarsiisan waxaan leeyahay insha allah nabadaan idiin wada rajeynaa dareen ahaan ka waran lix iyo labaatanka juun iyo kowdii luuliya marka dibadaha lagu qaadanayo iyo mar shacabkii iyo bulshadii carruurtii iyo ceroolihii la dhex joogo dareen ahaan maxaa farqiga u dhexeeya
nin guri uusan lahayn joogin marka farqi u dhexayn karo taasoo kale waa in kusoo koobaa qof jooga gurigiisa waalidkiisa iyo hooyadiisa aabbihiisa iyo familkiisa dhex jooga iyo qof meel uu qariib ku yahay jooga ee, farxadda ama macnaha ay suubinayso kale ayay ii leedahay marka maanta runtii waa iiga duwan tahay waana ku faraxsanahay especially daljir soo maa faraxsanahay lix iyo labaatanka juun oo xorriyadda dalkeenna ay ku beegan tahay lixdan iyo toddoba sano guuradii dalkeenna xorriyaddiisa loo dabaaldegaya caawa waxay nooga dhigan tahay haween aan caadi ahayn ama maalin ama wakhti aan maanahay munaasabkeeda aad iyo aad noogu weyn tahay dalka soomaaliyeed oo ummadda soomaaliyeedna dhammaan ay u wada faraxsan yihiin ay soo u dhoweynayaan waxaan uga mahad celinayaa halkan dhammaan dowladda federaalka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo xukuumadda iyo maamulka gobolka banaadir iyo dhammaan oo sameeyeen bilicda magaalada iyo dabaaldega magaalada quruxda ka muuqato waxaana leeyahay dowladnimadeenna ha waarto soomaaliyana ha xoroodo fariintaa shacabka u diraysa maxay tahay marka ugu shacabka dambeyn?
soomaaliyeed waxaan leeyahay dhammaan dowladda soomaaliyeed iyo shacabkeeda oo isku wala duwan waxaan leeyahay shacabka dowladda dhammaan garba siiya dowladdana ha lala shaqeeyo waddankana ha la xoojiyo xorriyaddeena iyo waddankeena saana dunyada uga daba tegi lahayn aan ka shaqayna insha allah soomaaliya ha noolaato Waxaan noolaataa mahadsan tahay taalada dalkidaasan ee muqdisho ayaad weli naga daawanaysaan
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق عبد الفتاح عبد الرزاق بس كو مقع لير فنفنين والله رنتي وحان دريمينا فرحد وين ما دام لو دبالدقي مارك تعاون دبالدقينو لحي لباتك جون مالين تاريخة وإسراعي لبدا قول رن أهانتي درين كيغ آد آد أيو- أيو مارك فرحد أيام وحان دريمي سائد haye fariintaa u diraysa shacabka soomaaliyeed maxay tahay marka fariintan u diray shacabka soomaaliya waxay tahay in ay maaragta deganaan muujiyaan inay ku dadaalaan maaragta ammaanka jacayl walaalnimo israac maaragta waqooyi iyo koonfurna ay mar labaad israacaan aan rajaynayna insha allah
walaal waan dhowahay waxaan ka imid degmada holwadaag magacaygu waa xawkiin daayir gabuure xaawakiin waxaad ku sugan tahay boondheere waxaad ka timid ee degmada een, ee holwadaag bal ka waran dareenkaaga dareenkayga maantay lama soo koobi karo farxaddayda sida aan u faraxsanahay waa markii iigu horraysay een u dabaaldego ee lix iyo labaatanka juun maadaama ay shir iyo labaatanka maanta tahay beri waxba nagama dhimo maadaama lagu jiro maalmaha xurriyadda maanta lama qiyaasi karo farxaddayda sababta oo ah anigoo howlwadaag degan uma soo dabaaldegi jirin maanta waxaan dareemayaa in amnigii isbedelay oo ay nabad iyo xasilooni la helay waxaan ku faraxsanahay galabta inaan dahjirka dahsoono joogo oon weliba arko ciidamada amniga qaybahooda kala duwan alxamdulilah ayaan dhihi karaa waana farxad aad iyo aad u weyn in dadweyne saan badan dadweyne saan u- dad- dadweyne aad dadweyne aad u fara badan oo da'yar iyo duqooba leh inay dahjirka dahsoono iskugu soo baxaan aniga maanta waxay iiga dhiganta ayaan dhihi karaa maalmihii xurriyadda la helay ee soomaalida ku weyn dadkaas ayaan qayb ka ahay farxaddayda lama qiyaasi kara haddii bareeshirkayga la cabiri lahaay maanta boqolkiiba boqol buu noqon lahaayaan isleeyahay waxaana ku soo baxay ilaahay ayaa isaamahayga soo qaada laakiin waxaan dhihi karaa waxaana ku soo baxay amniga aan ku laaloonayno een maanta aan ka helnay magaalada muqdisho aada umahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa
caruurta maanta markii ay dhashaanba waxa ay ku oyayaan magaca caanaha ay ugu jecel yihiin waan maqlaaye manaas isii buu ku leeyahay nutri baby buu ku oynayaa nutri baby waa caano noocee ah waa caanaha labaad ee naaska ku xiga kana gara magacoodaba inay yihiin kuwa ugu nafaqada badan uguna habboon cunug kasta oo dhashaa in naaska loo raaciyo
canuga caanaha ka soo dhex bartay calooshii hooyadiis iga dheh intaan dhalin ka horaan ku ducaysan jiray cunugayga inuusan makace makore alla iiga dhigin bababa duco uu ilaahay ka aqbala iga dheh nutri baby waa ku bilow cunug kasta marka uu dhasho ilaa uu ka gaaro lix bilood lix bilood ilaa iyo labayo toban bilood waxaadna ka helaysaa dukaan kasta iyo farmashi kasta oo kuugu dhowa ee hooyo la sii naaskaaga adna abbo biilka guriga ugu dar waa nafaqa buuxda oo caano ah al ricaaya kaamil ah nutri baby caanaha keliya haysta shahaadada midooda yurub
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo muru ku arkaa runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sidho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaam marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbaleewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah waaw waaw xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeenu ah facebook com hormud hormud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
wanaagsanayaan idileenahay dhegeystayaal meel walba waad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan mujada hirka dherarkeedu yahay kuw iyo sagaashan dhibic shan megaartis barnaamijka wareegga wararka ayaynu ku guda jirnaa markaan haddii aanu fiirino gobolka hiiraan waxaa sii adkaanayso xiisadda siyaasadeed ee gobolkaasi ka taagan kadib markii maamulka gobolka hiiraan oo maanta shil la xidhiidha amniga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ka yeeshay arrimaha la xidhiidha amniga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan shirkan uu shir guddoomiyey guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan ayaa waxaa si gaara lagaga hadlay amniga guud ee gobolka iyo khilaafaadka siyaasiga ah ee ka jira waxaa madashaasi ka hadlay guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan oo shirkan shir guddoomiyey cabdulaahi axmed macalin shurufow waxa uu si gaara u dul istaagay xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka hiiraan waxaa xusid mudan sidoo kale in kulankan ay goobjoog ay ahaayeen gudoomiyaasha degmooyinka gobolka hiiraan duqwa magaalada beledweyne iyo saraakiisha laamaha amniga ee gobolka hiiraan qeybahooda kala duwan sida booliiska nabad sugidda iyo militarigaba haddaba gudoomiye shurufow oo si gaara kaga hadlay waa aan idhaahdaye guddoomiye cabdulaahi axmed macalin oo si gaara kaga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in uu fariin u dirayo maamulkii xilka laga qaaday uguna baaqayo inuu markaasi xilka wareejiyo sidoo kale waxa uu ka hadlay xayiraad garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne maamulkii xilka laga qaaday uu cali jeeto hogaaminaya uu ku soo rogay waxa uu sheegay in aanay shaqayn doonin arrinkaas waxaa xiigi doono gudoomiyaha gobol guddoomiyihii xilka laga qaaday gobolka hiiraan oo isla magaalada beledweyne maanta isku caleemo saaray madaxweynaha ee maamul uu ku sheegay hiiraan state isaguna waxa uu ka hadlayaa xaaladda gobolka ka jirta ugu horeyn waxaad maqlaysaan gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan cabdulaahi axmed macalin shurufow cali jeeta ayaa xigi doono
shirkaani wuxuu ahaa shir culayskiisa le ay ka soo qayb galeen dhammaan maamulka gobolka hiiraan degmooyinkiisa kala duwan wax ka maqan oo aan cidi ka joogin waxaa ka jira degmada bulobarde iyagana nama soo gaari karin iyo buqca qable degmooyinka qaar ayaa meeshay joogeen ka soo dhaqaaqay sida guddoomiyaha degmada maxaaseed guddoomiye muumin waa mahadsan yahay iyo dhammaan intii soo ajiibtay u yeeriddeenna waxaa laga hadlayay waxay ahayn marxaladda maanta lagu jiro oo dalku ku jiro maamulka hirshabeelle ku jiro gobolka hiiraan ku jiro ee amni darrada ah waxaa laga hadlayay waxay ahaayeen sidii la dagaalankii khawaariijta ee hore gobolkan iyo dalkan iyo degaankan looga waday sidii loo sii dardargelin lahaa maadaama gaab uu jiray maadaama gaab uu jiray aan ka imaanin dhanka shacabka ee ah ee ka yimid dhanka hogaaminta ciidamada dowladmadaxda dalka ama madaxda maaragta arrintaa gacanta ku haysa laakiin shacabkii markaan iswarsannay guddoomiyaashii howshaas ka waday degaanadaas sida muqokori jalalaqsi maxaas baadweyne iyo inta kale oo aan telefoon ku weydiinay sida guddoomiyaha degmada buulobarde in culays ka jira bulshadii is abaabushay markii hore inaanu jiri ay noo caddeeyeen haddaba waxaan isla qaadannay doorka maamulkan uu leeyahay inuu ka qaato siduu u sii wadi lahaa la dagaalanka khawaariijta ee al-shabaab waxaa la isla qaatay in aniga ka cabdulaahi ahaan ama ka guddoomiye ahaan aan buuxiyo doorkii hogaamineed ee heer gobol sidii khawaariijtaas dalka inta harta looga sii saari lahaa waxaan si khaasa rabaa inaan u dul istaago wakhtigay inta badanna aan geliyo amniga aan geliyo dhulka hadeertaan horta ah wakhtiga aan geliyo waxaa ka soo haray inaan faker iyo farsamo aan iskugu geeyo sida inta ka hartay hiiraan looga xorayn lahay haddii aan lahayd dhanka bariga waxaa ku haray iyo haddii aan lahayd dhanka qoraxsinka waxaa ku haray dhanka galbeed waxaan rabaa in dadka aan nasiibka u yeeshay inaan ku hogaamiyo marxaladdan adag ay kula jiraan la dagaalanka argixisada haddii maadaama ayagu diyaar yihiin aniguna aan wejigii labaad ee dagaalkaas aan iclaamiyo wejigii labaad ee dagaalkaas looga gebagabayn lahaa gobolka iyo nawaaxigiisa inaan iclaamiyo dadkaani waa dadkii hore u ballanqaaday dadkaani waa dadkii hore xabadda ugu bilaabay tusay in la iska celin karo waa dadkii markii labaad go'aansaday wejigii labaad inay ku dhaqaaqaan dhanka hadda dowladdii dhexe iyo howlgaladii ciidamada iyo xagga nooga batay iyadan insha allahu xiriirna waa ka samaynay in hadda nala kala qayb qaatana waa naloo ballan qaaday annagana waxaa nala ka rabaa inaad diyaar ahaataan awalba falsafadii iyo istiraatiijiyaddii dalkan dadkaani iskaga celinayeen al-shabaabka iyadoo sideediiya aniguna waxaan ballan qaadayna inaan liig garayo taasi waa sii wadista iyo iska dhicinta la dagaalanka argixisada ama qawaariijta dalka sida uga harlay meel lagu kala bayraahi ma jirto mar haddii saraakiishii iyo guddoomiyaashii waxaa gacanta ku hayay ee dhulka ku xorayay ay fadhiyaan sida guddoomiye muumin guddoomiye xasan barre guddoomiye nuur dheere iyo guddoomiyaasha kale aniguna insha allahu doorkay leeyihiin inaan ku xoojiyo oo aysan tabin baahidii hogaamineed inaysan tegin insha allahu idin ballan qaadaya dhanka kale waxaan hay-adaha samafalka ka codsanaynaa in dhibaatada halkan ka jirto ee biibaxadii iyo abaarihii iyo brobleemyada hadda jira ee dadkan ka soo gaaray isqabqabsiga iyo shiddada u tabaalaysan inay hayadu wax u qabtaan inay hayadaha samafalku si degdega wixii ay kari karaan dadkan uga soo gaaraan horumarin iyo development iyo mashaariic insha allah waa ku tegi doonaa laakiin waxaan leeyahay baahi weyna halkan ka jirta riboodka maanta maamulka gobolka iyo maamulka degmooyinka aan kala qaadanay wax la dhegaysan karo ma aha insha allahu taasna waxaan rajay doonaa inaad soo ajiibtaan waxaanad ku talagalaysaan wixii dalkan dadka aad u qaban lahaydeen inaad si sharuud la'aan ah aad u qabataan aadan u soo degdegtaan waxaan rabaa inaan dul istaago xaalad baa jirta xanuun siyaasadeed ah waxaana ka dhashay buuq iyo isqaqabsi iyo isbarbaryaa waxaana kalifaaya de kolley haddii sharciga lagu toosnaanayo meesha wax dhiga la dhigaayo ma timaadeen waxaana jirta soomaalida waxaan u sheegaya ay reehiraan qof qaylina haddaad aragto labay mid tahay ama wuxuusan lahaynuu raadinayaa ama waxa ka maqan uusan aqoonin marka waxaan leeyahay dadka walaalahee ah ee marxaladdan aniguna aan inta ku imaaday oo aan xilka kula wareegay si kastaba ha u saamaysay ay saamaysay waxaan leeyahay aan nidaamkan ilaalinno waxa dadka ka wada dhexeeyana waa la wada leeyahay qofkii tegayna si wanaagsan ha u tago qofkii yimidna shacabkow si wanaagsan u istiqbaal u soo dhaweeya oohinta orgiga waa ka weyn tahay waxaa jira xildhibaano walaalaheen ah oo shaqadii ayanaga aan u dirsannay ee shalay statekan hirshabeelle in iyagu maraan sababteeda ugu gudbay dowladda dhexe haddeer wixii loo dirsaday inta soo gabay haddeer broblemka meeshaan ka jira boqol kiiba siddeetan iyagu mas-uuliyaddeeda iskaleh waxaan u sheegaynaa haddii lahjad qabiil lagula hadlana lahjada qabiilaan kula hadlaynaa haddii mid system dowladeed lagula hadlana waxay ka tirsan yihiin baarlamaanka dowladda dhexe baarlamaanka dowladda dhaxaan u sheegaynaa maanta soomaaliya uma dul qaadan karto waxaa ka socdaa lascaano anaa iri anaa irba ah nin waliba inuu xadkiisa iyo xuduuddiisa ku adkaagaan aad fiican nimanka xildhibaanada walaalahana aadan walaalu nahay waa saaxiibbaan nahay isku tiimaan nahay laakiin hadda waxay ka shaqaynayaan waxaan shirka ku nahayna ma aha waxaan walaalo ku noqon doonna ma aha gudoomiye waa ka lahjadda adag ku hadlaya nin waliba maanta xilliga dalka waxaa lagu jiraa four pointy five aniga xildhibaankii dowladda dhexe ii jiro waa la yaqaanaa boqolkii dooratay maxamed cabdiqaadir waxba kuma lahayn boqolka dooratay cabdulaahi buraan waxba kuma lahayn aniga xildhibaanka dowladda dhexe ugu matalaya waa sambaloosha lahjadda adag in guddoomiyaha qorna taasaa kalifaysa waxaa socda wax shirka lagu yahay waxaa laga arkaa in digrataa lagu kala wareego hiran state inaan ku fogaado marba saddex sano ninkii nagu hogaaminayay hal sanoo ka midana ma jirto mana lala soo geli kara magaalada lahaa aniga walaalkii cali jeeto ahaa dad baa ku dhintay dunyaa ku burburtay waa loo dhaawacmay intaasi waa socon weyse anigu siddeed saacadood ka bacdi warqadda xilka qaadiska markay dhacday walaalkay iyo walaalahay iyo xildhibaanadeyda iyo cid kasta waxaa ku riyoonaysa ma ku saacidayo ma ku saacidayo aniga waxaan ku soo gaabinayaa dadweynuhu iyo shacabku inay isdejiyaan inay maamulka hadda jira la shaqeeyaan iyo hay-adaha sanfalka hay-adaha amniga in shacabku aqoodo dantooda dhanka kale waxaa jira wax lala wadaagay shirkadihii diyaaradaha iyo dadkii shacabka rakaabka ahaa in garoonka beledweyne xiran yahay horta garoonka beledweyne hay-addii civil aviationka warqad ma soo qorin hal xirana ma dhihin u furan yahay cid maanta authority u lahoo xiri kartaayna ma jirto aan annaga ahayn annaguna duruuf aan ku xirnaho ma jirto taasna shacabka waxaan u ballan qaadaynaa garoonku waa furan yahay waana caddaynaynaa inuu furan yahay shirkan jaraa-id markaan ka baxna dabadeed digniin shirkaddii ama tiimkii ka qayb qaata garoonka oo aan xirnayn inuu u dhaqmo si uu xiran yahay ayadana fiiro gaar ahaan maarta insha allah ugu yeelnayna garoonku waa furan yahay waxaa ceeb nagu ah wax annaga naga dhexdeenna ah in hooyo xanuunsan ama aabba xanuunsan uu u diyaarad waayo ama uu uga soo dego meel kilomitr u jirta taasna ceeb wa xaasha lilah xaasha lilah waxaan ku soo gabagabaynayaa dadweynaha gobolka hiiraan meel kastoo ay joogaan waxaa noo ballana meeshii laga xureeyey khawaarijtiina in amnigeeda aan iskugu tagno meesha khawaarijtu weli ku jirtana sidaan awal u abaabulnay inaan hubka la dhigin waxaa noo ballana dagaal waxaa noo ballana inaan iska celinno nimankii nafteenna iyo maalkeenna iyo ilmaheenna iyo ganacsatadeenna iyo ceelasheenna
anoo warqad maskiina warqad maskiina anoo ku jooga ayaannu amniga wax ka qabannay haddaadna doorateen waxaan idiin ballan qaadaynaa intaad tabarteenna loo eg tahay inaan shabaab gacan ku dhufanno amnigii kala dambayntana soo celin weligay aniga muddo afartamee sana ah ayaa laga joogaa xilliga aan nidaam dawliga ku soo biirin weliba sannadaa raaca weligay mana maqal mana arag qof aadamiya oo wax xukuma oo nimanka hirshabeelle xukuma ka korshaca weligay ma arag ma raba inaan dacaayadiyo laakiin waa wixii aan soo arko intaa haddaan ka gudbo waxaan rabaa si kooban inaan idinku sheego waxyaabaha laga hor tegayay ama la diidan yahay waa dagaalka faystuu in shabaab lala galay ee ahay haddii alla idmana ciidamadii safka horo ama frontline state halkanay tugan yihiin ka soo tusaale dowladda hadda etoobiya ciidamadeeda xuduudday joogaan waa la howlgelayaa annaguna doorkeennaan la imaanaynaa haddii alla idmo foormalahaan isticmaalnay oo aan ku guulaysannay aanan isticmaali doonnaa oo weliba aan sii horumarina haddii alla idmo waxaa maaditaanka iyo shaqooyinka socdana waad garanaysaane anugu cidaan wax ka bi'iya ma jirine shaqo shabaabay ahayd haddaan taariikhda wax yar dib idiin ku celiyo bishii abriil markii shirkii nairobi aan ka soo laabtay ee aan beledweyne imid garoonka beledweyne ee diyaaradaha shir jaraa'idaan ku qabtay waxaanan baaq u diray dadka reer hiiraan inay shir isugu yimaadaan tobanka bisha juun u dambaysa iyo labaatanka bisha juulaay u horraysa soddonkaa maalmood in shir la isugu yimaado waa soddonka hadda aan ku jirno ma idiinku dhaartaa lix iyo tobankii bishii juun ee sanadkii tegey markaan magaalada beledweyne ka ambabaxaynay ee aan shabaab ku duulaynay in shirkaan loo soo shirkaan inay ku soo dhammaato qorshaha- qorshaheeda ka mid ay ahayd sababtu tahay kii markii xorriyadda la qaatay waxaa la dhisay xukuumad kumeelgaara oo hal sano ah dadkana faradamaa laga qaaday haddaad qaynuunkaa akhriseen qofkii arkay dastuurkaa qofkii arkay laba gobol aan saxiixnayn waa gobolka hiiraan iyo hargeysa sababta loo saxiixi waayana maalintaasay kunseen qabeen maalintaasay tabasho qabeen tabashaa jirtay maalintaas waa malaha dee haaf qarni ka badan lixdan sano ka badan wey ilaa maalintaas hadday tabasha jirtay annaga inna lagu xisaabtamo maalin walba een annagu xisaabtami weyne maxaa nagu qasbaya waxaan diyaar u nahay inaan xisaabtano waxaan diyaar u nahay kuwa lagu xisaabtamo annagu inaynaan noqon waxaan diyaar u nahay inaan hogaamin la nimaado haddii ilaahay idmo waxaan isku dayayaa inaan hogaamin la yimaado inaan idinka hoos bixiyo dalladaha qaarkood ee idin bahdilay inaan idinka hoos bixiyo nafteennaan baxar u dhignay wiilal badanna waa godan ku jiraan waxaan rabaa aadaad u mahadsantihiin waxaan rabaa halkan waxaa ka maqan reero soomaaliyeed oo gobolkan degan oon hadda u sheegi lahayn sidii ninkii odaga ahaa ee nabadoonkaa iga horreebo uu sheegay waxaan rabaa dadkaa inaan doonno inaan la fadhiisanno inaan u yeerno inaan wax wada dhisanno golo baarlamaan waa inoo dhiman yahay golo bahalkii waa inoo dhiman yahay dadka waxaa laga yaabaa qaar in leeyihiin cali jayte niyow talow ma soo jiiray doonaa oo ma meelo kaleu iska qaban doonaa maalintaan beledweyne ka ambabaxaynaan shabaab aadayna waxaan idiin caddaynayaa shabaab inaan uun iska layno xigmaddu ma ahayn xigmaddu meesha hadda aan joognay ahayd halkaan aan u soo socday dadka beelaha maqan ee reer hiiraan waxaan baa u diraynaa waa u dalbaynaa inaan la fadhiisanaan diyaaru nahay inay dhismaha wax ka galaanaan diyaaru nahay inay tarshaanaan diyaaru nahay soo dhowaadaan leenahay waana keenaynaa haddii alla idmo waxaan idinka codsanayaa inta madada daabkeeda laysku dhiiba inaan laysla dayn waxaan idinka codsanayaa inaad nala shaqaysaan oo securitiga nagala shaqaysaan oo dhismaha nagala shaqaysaan oo horumarka nagala shaqaysaan intii aad hore noola soo shaqaysaanna waa idinka mahadcelinaya gabdhaha hadda halka fadhiya iyo raggaba qaybo badan oo xuduudda hiiraan meel ka baxsan annagoo ka faltamayna noogu yimid ayaa jira oo hadda indhahaygu hayaan xuduudda hiiraan meel ka baxsan annagoo ka faltamayna kuwa noo yimid oo naga daba yimid oo ayagoo xoolo wado oo adab kala wado oo cunto wada naga daba keenaa hadda goobta wax ka fadhiya waa idinka mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba laakiin kow ma joogtaan leeyahay kow ma joogto waxaan hadalkayga ku soo xelayaa faceto baa bilaabanaya si laxaad leh oo mug leh inaan uga qayb galnana waa rabnaa waxaad ugu ogtihiin inta naftu ugu jirto taaka dhula oo ad- deegaanka aad ka soo jeedaana inta shabaab joogo waa hiiraan deegaanka markaan leehay inta shabaab joogo inuuna ku nasan oo aan ka bixinaa igu ballana haddii alla ido waxaa kaloo igu ballana haddaan ilaahay ka helo inta gabadh soomaaliyeed asaay qaadayso oo canug saqiir oo soomaaliyeed agoontoomayo soomaaliya shabaab inanaan uga aano mar labaad iyo mar saddex
caruurta maanta markii ay dhashaanba waxa ay ku oyayaan magaca caanaha ay ugu jecel yihiin waan maqlaaye manaas isiibuu ku leeyahay nutri baby wuu ku oynayaa nutri baby waa caano noocee ah waa caanaha labaad ee naaska ku xiga kana gara magacoodaba inay yihiin kuwa ugu nafaqada badan uguna habboon cunug kasta oo dhashaa in naaska loo raaciyo
canug caanaha ka soo dhex bartay calooshii hooyadiis iga dheh intaan dhalin ka horan ku ducaysan jiray cunugayga inuusan makace makore alla iiga dhigin bababa duco uu ilaahay ka aqbala iga dheh nutri baby waa ku bilow cunug kasta marka uu dhasho ilaa uu ka gaaro lix bilood lix bilood ilaa iyo labayo toban bilood waxaadna ka helaysaa dukaan kasta iyo farmashi kasta oo kuugu dhowa ee hooyo la sii naaskaaga adna abbo biilka guriga ugu dar waa nafaqa buuxda oo caano ah al ricaaya kaamil ah nutri baby caanaha keliya haysta shahaadada midooda yurub
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo farriin qoraaleed free ah waaw waaw xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macaleesh yaa bwaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin ka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socote maraq digaaga juumba keene martaa soo socote maraq digaaga juumba keene martaa soo socote maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama
maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaa simi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dollar bar waxaad helaysaa data internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simi kaarka somteele waa xirmo data internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afargees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
super sign design design daabacaad kulli sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalara ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg way shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburadhay ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirrada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacaadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida waddada maka almukarama kasoo horjeedka imigreeshinka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer ii dahab baa la socda si walba kuu anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaayee simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkaiyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo ii dahab baa la socdaee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso ii dahab ku soo tuur soomaala ii dahab waxbarashada kusii bilalka kusii diib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran bremier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay bremier bank faa'iidooyinka bremier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga bremier waa iska diiwaangelin karaan bremier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga bremier bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka
waa hagaag mar kalebe wanaagsan ayaanu dilenahay saaxiibayaal qiibaha dambe ee wareegga wararka dalsan ayaanu ku guda jirnaa markan haddii aanu fiirino ciidamada ammaanka dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay gacanta ku dhigeen guri la sheegay in laga soo riday hoobiyaal lagu garaacay agagaarka garoonka diyaaradaha aadan cadde hafeenka ciidanka booliiska soomaaliya sadiiq doodusho oo shir jilaad ku qabtay gurigan ay dowladdu markaasi tagtay isla markaasina ciidamada amnigu ay heleen xogtiisa ayaa waxa uu ku soo bandhigay tiro hoobiyaala kuwaas oo sheegay inay hayeen kuwa maanta laysku dayay in lagu qalqalgeliyo magaalada muqdisho abeenku waxa uu caddeeyey inay baxsadeen ragga gurigaasi kasoo dhex riday hoobiyaasha isagoo sidoo kale sheegay in lagu raad joogo oo cadaaladda la horkeeni doono waa kan doodishe
bismillahi raxmaan raxiim shatankii juun laba kun saddex iyo labaatan ee, waxaan joognaa deegaanka garas baalley waaxda labaad ee foolilow halkaasoo ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidanka howlgalka ciiltire ee ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidanka hayadda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo ciidanka booliisiya militari ee xoogga dalka soomaaliyeed ay ka wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga caasimadda iyo nawaaxigeeda ayaa howlgallo si joogtaha ciidanku ay wadeen in dhawaale ah ayaa iyadoo laga duulaya howlgalladaas maantay ee shan iyo labaatanka bishii juun laba kun saddex iyo labaatan abbaara shantii saac iyo soddon daqiiqo ayaa magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa ku soo dhacay cadad hoobiye ah kuwaas oo la rumaysan yahay inay ahaayeen kuwa ay khawaaristu ugu tala gashay inay ku dhibaatayso dadka shacabka ah hase yeeshee ciidamada ammaanka oo awalba u feejignaa inay sugaan amniga badqabka caasimadda iyo nawaaxigeeda iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed maadaama ay nagu soo fool leeyihiin munaasabadihii munaasabadda ciid al adxa iyo asbuucii xurriyadda oo ciidanku howlgal joogtaa ay ku jireen ayay ciidanku ku baxeen meeshii ka soo dhaceen hoobiyaashaasi waxaa gacanta lagu soo dhigay qayb ka mid a haraadigii hoobiyaha oo aan weli qarxin oo ay khawaaristu ugu talagaleen inay ku dhibaateeyaan dad shacabaan waxba ka galabsanin ayaa ciidanku ay gacanta ku soo dhigeen baalootooyin ama miro hoobiye ah oo aan weli qarxin agabkii kaleeto imberfaysad ah ama kuwo la farsameeyo loogu talagalay in lagu qarxiyo hoobiyaashaas gacanta lagu soo dhigay walow dhagarqabayaashii hoobiyaashaas tuuray iyagana lagu raad joogo biidni illahi ilbaari cadaaladdan horkeeni doonaa waa lasoo qaban doonaa howlgalladuna si joogta ay usii socon doonaan waxaa kaleeto xusid mudan in maantay gurigii ama deegaankii goobtii laga soo tuuro hoobiyaha oo ay khawaarijta u diyaarisay inay u isticmaasho goob ay dadka shacabka ah ka dhiba- ku dhibaatayso ayaa ciidamada ammaanku haatan ku sugan yihiin in eh, dowladdu ay la wareegto waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jeclan inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saaca raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabdulqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo
ma taqaan faa'iido ma hay kaa